إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka fiidnimo ee warbaahintii islaamiga ah ee alfurqaan qodobada caawa aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah kanaalka wararka alkataayib al akhbaariya ayaa baahiyey muuqaal ku saabsan weerar lagu qaaday isbaaray ciidamada dowladda federaalk u taallay afaafka hore ee degmada bulamareer ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose dowladda burundi ayaa xabsiga dhigtay dhakhaatiir shaqada isaga tegay ciidanka ay dowladda xabashada etoobiya ka dhistay dhulka soomaali galbeed ayaa jirdil u geystay haweeney iyadoo dhibaatooyin laga soo sheegayo deegaano ka tirsan dhulkaas ciidamada turkiga ee ku sugan badda soomaaliya ayaa loo kordhiyey muddada ay joogayaan si ay usii gurtaan khayraadkeena dowladda maraykanka ayaa soo saartay xeer ay ku mamnuucayso adeegsiga ereyga daanta galbeed ee loo yaqaano qaybo ka mid a dhulka falastiin ee gumaysiga ku jira intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii ugu waaweynaa ee warka fiidnimo ee warbaahinta islaamiga ah elfurqaan haatanna u diyaargaroobah iyagoo faahfaahsan
آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa habeenimo jimcaha taariikhda hijiriyada ay ku beegan tahay siddeeda shacbaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinaca kalena ku beegan lixda februari laba kun shan iyo labaatanka dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii oo fidsan kanaalka wararka alkataayib al akhbaariya ayaa baahiyey muuqaal ku saabsan weerar lagu qaaday isbaray ciidamada dowladda federaalk u taallay afaafka hore ee degmada buulamareer ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose waa kan cabdulfataax faarax diiriye
waa muuqaal uu baahiyey kanaalka wararka ee alkataayib kaasoo soconaya hal daqiiqo iyo sikimo ayaad inta aad daawanayso muuqaalka waxaad ku arkaysaa dagaalyahano hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo hal mar isla helaya weerar abaabulan ay ku qaadayaan askar ka tirsan dowladda federaalka muuqaalkan ayaa soo bandhigaya weerar lagu qaaday isbaaro ciidamada dowladda federaalka u taalay afafka hore ee degmada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose ciidamada shabaabka ayaad ku arkaysaa muuqaalka iyagoo boobsiinaya ciidamada dowladda federaalka kuwaasoo iyagoo yaaban hal mar lagu degtay deedna naftu biday inay gurguurasho iyo dabaal uga baxsadaan ragga soo weeraray
عدنا اللي في بداية الدرس عدها ما تشترك من يبغى وين عبد الدراهم والفلوس waxaad arkaysaa askari ka tirsan dowladda federaalka oo ay soo qabanayso kaamirada alkataib isagoo gurgurasho ku gelaya kanaal biyood deedna lagu hubinayo rasaasta ويل امريكا يا ويل ذنبها عدنا في بداية الدروس عدها ما كسرت دنياها ويل عبد الدراهم والفلوس ويل امريكا يا ويل ذنبها شب يمجهد له الحظ الضرس شب شوف النار من شبابها وعمل kanaalka alkataib oo muuqbaahiya al-shabaab ayaa mar walba soo bandhiga weerarada ay fuliso xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaasoo soo bandhiga xaqiiqda fagaaraha dagaalka dowladda federaalka ayaana aad u dhibsatay muuqaalada iyo sawirada uu faafiyo kanaalkan kaasoo soo bandhiga weerar walbo ay dowladda federaalka isku dayso inay daboosho madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa isagoo u muuqday mid dhibsanaya muuqaalada kanaalkan mar cagta la mariyey coosweyne yidhi inuu gaaray guri walba oo waalidiinta askartooduna ku kalifay in wiilashoodu kala soo baxaan fagaaraha dagaalka kaasoo sabab u noqday in askartii badbaaday baneeyaan furiimihii ay ku aadnaayeen dowladda burundi ayaa xabsiga dhigtay dhakhaatiir shaqada isaga tegay faahfaahin ku aadan warkan waxaa la diyaaraa farxaan cali cabdulaahi ciidanka sirdoonka ee dowladda burundi ayaa la soo warinayaa inay xabsiga dhigeen shan ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha isbitaalka guud ee dalkaasi dhakhaatiirta xabsiga la dhigay ayaa lagu eedeeyey inay isaga tageen shaqadooda kadib markii ay ka cawdeen mushaar la'aan sidaas darteedna xabsiga loogu taxaabay ilawareedyo kale ayaa waxa ay sheegayaan in dhakhaatiirta loo haysto inay waxyeelaynayeen amniga gudaha ee dowladdaasi burundi mid ka mid a ururada shaqaalaha dalka burundi ayaa xaqiijiyey in dhakhaatiirta la xihay iyaga oo aan la haysan amar rasmi ah oo lagu soo xidhayo islamar ahaantana lagu xihay qolal ay leeyihiin hay-adda nabad sugidda ee dalkaas wararkan ayaa intaa ku daray in afar kale oo dhakhaatiir ah ay heleen hanjabaadyo iyo fariimo cabsigelin oo toos ah dhanka kale shakhsiyaadka saamaynta leh ee xarumaha daryeelka caafimaadka ee gaarka ah ayaa ku cadaadiyey amniga dalkaas inay tallaabo qaadaan iyadoo ururka shaqaalaha ay ku hanjabeen inay ku baaqi doonaan shaqo joojin guud haddii aan deg deg loo sii dayn dhakhaatiirta xidhan bilowgii janaayo ayay ahayd mar sidan oo kale dhakhaatiir niyad jabsan ay qaadeen tallaabo ay si guud isaga casileen isbitaalada gaarka loo leeyahay ee waddanka taas oo ka dhigan in hadda xarumo badan aysan lahayn dhakhaatiir caafimaad xarigooda ayaa ku soo aadaya xilli ay dalka ka baxayeen dhakhaatiir aad u badan sannadihii u dambeeyey sababo la xiriira mushaar la'aan ciidanka ay dowladda xabashida etoobiya ka dhistay dhulka soomaali galbeed ayaa jirdil u geystay haweeney iyadoo dhibaatooyin laga soo sheegayo deegaano ka tirsan dhulkaas cabdulkhaaliq macali cabdiweli ayaa faahfaahinta warkaas inoo akhrinayaa waxaa xarunta booliska ee degmada booq ee gobolka doolo oo ka mid ah dhulka soomaali galbeed ee ay gumaysato dowladda xabashida itoobiya ayaa lagu jirdilay ruux dumar ah mid ka mid ah ciidankii ku sugnaa xarunta oo isku dayay in uu kufsi u geysto gabadha ayaa waxa uu jirdil xooggan u geystay gabarhtaasi maamulka degmada iyo taliska ciidanka ayaa bilaabay inay hanjabaad u diraan qoyska gabadha iyagoo uga hanjabay in ay dilayaan gabadhaasi waa tan gabadha oo ka waramaysa dhibaatada loo geystay asalaamu calaykum waxaan codsanayaa laabaha ammaanka waxaan ka codsanayaa anigoo dhibano oo saldhiidka degmada booqle ku soo weeraray nimankaan cindida u kalinaya askartaa nin ka mida intuu damcay aniga istuu handada iyo damcay inuu maxay ahayd handado oo i qabsado markaan ku yidhaahday war iga looxo geeska mar aniga intuu igu soo booday aniga intuu igu soo booday feer iyo laad igala daalay xitaa isha feer iyo laad igala daalay isha xitaa si fiican xoogama arko maxay ahayd waxaan rabaa inaan cadaalad helo anigu cadaalad ma hayso ehelkaygiina waa loo hanjabay xitaa rafeetadii waa la ii diiday dadkii aniga ii socday oo maxay ahayd ii doodayeyna waa loo hanjabay waxaa la yidhi waxba ma liidin marka waxaan codsanayaa inaan cadaalad helo maamulka itoobiya ka dhistay dhulka soomaali galbeed ee ay xoogga ku haysato waxaa tacdiib xooggan loogu geystaa bulshada kala duwan ee ku dhaqan halkaasi haba ugu sii darnaadaan gabdhaha muslimaadka ah ee halkaasi ku sugan
ciidamada turkiga ee ku sugan badda soomaaliya ayaa loo kordhiyey muddada ay joogayaan si ay usii gurtaan khayraadkeena mubaarak cumar ayaa faahfaahin ku aadan warkan inoo qaada dhigaya iyadoo dowladda turkiga qaybkaha dowladaha duulaanada gardarada ah ee ku haya dalkeena ayaa haatan ciidamada turkiga ee ku sugan badaha soomaaliya loo kordhiyey muddada ay joogayaan si ay usii gurtaan khayraadka ummadda soomaaliyeed waxaa loogu yeero baarlamaanka turkiga ee aqbalay codsi ka soo baxay madaxweynaha turkiga oo ah in ciidanka loo kordhiyo muddada ay joogayaan soomaaliya gacanka cadan waxayna ugu dareen sii joogitaankooda muddo sannad ah arrintan ayaa fadexad weyn ku ah dowladda federaalk oo markii hore u ogolaatay turkida inay soo gaaraan xeebaheena maantan waxaa go'aanka ciidamada lagu goynayaa gudaha turkiga taasoo muujinaysa inay xukuumadda ankara waddankiiyo khayraadkiisa iska maamulinayso dowladdan tagti daran ee uu majaraha u hayo erdogan ayaa dhibaato baan ku haysa dalkeena iyadoona dalkeena ku soo qaaday duulaano qariska tuurnimaha oo ay ku doonayso inay ku boobto beri iyo bad horey waxaa gacanta ugu jiray ilihii dhaqaale waddanka kuwii ugu waaweynaa tani waa qayb ka mid a kuwa laga dhaxlay markii uu turkiga soo fargeliyey badaheena iyadoona qayb kahe dowladdii ka dambaysay heshiiska xaaraanta ee lagu gacangelinayo xabashida qaybo ka mid ah baddeenna kaasoo lagu soo karkariyey magaalada ankara ee dalka turkiga
warkaan dhegeystayaal fiidnimadan wuxuu idinkaga imaanayaa warbaahintii salaamiga alfurqaan dowladda maraykanka ayaa soo saartay xeel ay ku mamnuucayso adeegsiga ereyga daanta galbeed ee loo yaqaano qaybo ka mid a dhulka falastiin ee gumaysiga ku jira mar kale iyo farxaan cali cabdulaahi
xildhibaanada xisbiga jamhuuriga ee aqalka koongareska maraykanka ayaa soo saaray sharciyo ay sheegeen inay ku mamnuucayaan adeegsiga ereyga daanta galbeed hadalkan oo ah boor iskuqaris uu yuhuudda ugu saxiixay lahaanshiyaha dhulka daanta galbeed waxay sheegeen inaan loo adeegsan karin dukumentiyada dowladda islamarkaana lagu beddelay magaca yuhuudda u taqaano dhulkaasi oo ah weedha judiya iyo samaariya ahna magaca yuhuudda u taqaano dhulka daanta galbeed si ay u xoojiyaan una taageeraan sheegashada yuhuudda ee ah inay maamusho dhulkii ay qabsatay sannadkii kun sagaal boqol toddoba iyo lixdankii iyagoo gacan iyo garabba ka helayay dowladaha reer galbeedka oo ay ku jiraan maraykanka iyo u k wargeyska new york times ee ka soo baxa dalka maraykanka ayaa wuxuu soo xigtay wakiilka claudia teny wuxuuna sheegay tiro wakiilo ah ayaa go'aansaday in la dhiso kooxda saaxiibada yahuudiya iyo samaariya ee koongareska si kor loogu qaado siyaasadaha taageeraya qorshaha yahuudda ee lagu gumaysanayo dhulka falastiiniyiinta colaadda yahuudda iyo falastiin ayaa salka ku haysa muran dhuleed oo muddo qarni ah ka socday dhulka barakaysan ee ka mid a bariga dhexe oo muhiimad weyn oo diineed iyo taariikheedba u leh muslimiinta taa oo ay yahuuddu ku doonayso in gebi ahaanba ay yeelato tani ayaa qayb ka ah tallaabooyinka uu maraykanku ku taageerayo sahayanada yahuudda oo xadgudub ku jooga dhulka falastiin warkii dhegeystayaal fiidnimadan aad kala socoteen warbaahinta islaamiga alfurqaan waa inaga intaa